إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ganacsato soomaaliyeed ayaa dhimashay oo dhaawac loogu geystay waddanka koonfur afrika faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dagaallo ka dhacay jubbada hoose muqdisho iyo shabeellaha hoose hal qof ayaa ku dhintay dad kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii taliyo ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka uu gaari cabdibile ah jiirsiiyey mootobajaaj ay dadkaasi saarnaayeen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa bilaabaysa barnaamij aanu kasoo diyaarinay xeradii ciidanka burundi lagu laayay ee ceelbaraf siyaasiyiin soomaali ah oo heese diinta nasaarada ayaa gobolada soomaaliyeed ay kenya haysato ka wada olole dadka lagu leeyahay gaalkeena hebel doorta shakhsiyaad soomaali ah oo ka baxay diinta islaamka ayaa hambalyo u diray xasan sheekh iyagoo aaminsan inuu dhanka diinta kala mid yahay farmaajo oo ay aada u jeclaayeen wilaayadda islaamiga ah ee gadow waxaa dowlo diini ah loogu soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka beelaha dega wilaayada dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka warramay cudurka isfilitada oo ka mid ah cudurrada caanka ka ah soomaalida dhexdeeda warka dibaddana dad ayaa ku dhaawacmay dab ka kacay xarun ganacsi oo ku taala dalka ruushka u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة warkii oo fidsan ganacsato soomaaliyeed ayaa dhimashay oo dhaawac lagu geystay waddanka koonfur afrika magaalada cape town ee dalka koonfur afrika waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar ay geysteen kooxo burcad sood afrikaan ah weerarkan ayaa waxay ku qaadeen goob ganacsi oo ku taala dalkaasi oo ay joogeen dhallinyaro soomaali ah waxayna halkaasi ku dileen labo ka mid ah dhallinyarada iyagoo dhaawacay saddex kale mid ka mid ah ganacsatada ay dileen ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirashiid axmed sheekh faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dagaallo ka dhacay jubbada hoose muqdisho iyo shabeellaha hoose xaashim cabdinaasir ayaa ka waramaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo habeen hore ka dhacay deegaanka yaaqxaluul ee hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo huwan ah oo caddaan iyo soomaali waddooyinka tusaysay isugu jiray inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka lagu dilay siddeed askari oo ka tirsan dowladda federaalka ee caddaanku ku ugaarsanayay halka sidoo kalena toddoba kale ay dhaawacmeen inta badan ciidamada dowladda federaalka oo ay shisheeyuhu iska hormariyaan islamarkaana xabadda isaga dhigaan ayaa khasaare badani ka soo gaara dagaalada u dhexeeya ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal ba-an kula jirta qusaada sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horrayno gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandhayska ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka banaadirna ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka xerada la beegsaday ayaa ku taalla deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho dhanka jubbooyinkana ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan kenyaatiga ah ee xalay la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose hal qof ayaa ku dhintay dad kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii taliyo ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka uu gaari cabdibile ah jiirsiiyey mootobajaaj ay dadkaasi saarnaayeen maalintii shalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan degmada dayniile waxaa ka dhacday dhacdo saameyn ku reebtay soomaalida gaari cabdibile ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan maamulka degmada dayniile ayaa dusha ka maray mootobajaaj ay saarnaayeen laba ruux iyo darawalkii waday mootada khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay gaari jirsiintan kaasoo sababay dhimashada hal ruux oo la sheegay inay gabar ahayd iyo dhaawaca labo kale oo uu ku jiro darwalkii mootada gaariga jiray mootobajaajta ayaa waxaa watay taliyaha amniga maamulka degmada daynile ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo geylaco ah nin bulshada magaalada muqdisho aada u garanayso wuxuuna markii uu falkaas geestay ka baxsaday goobta qaar ka mid a ehelada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in falcelin xun ay kala kulmeen taliyaha booliska degmada daynile ee dowladda federaalka taasoo ah xabad feeriye inuu isku dayay inuu jiito mootobajaajta islamarkaana uu qariyo waxaana lagu qabtay isagoo teleefoon kula hadlaya ninkii falka geystay dhahayana ha cararin anaa baabi'inaya waxaane waa kan aabbaha dhalay gabadha dhimatay oo si faahfaahsan uga warramaya dhacdada
aniga gabaraan dhalay ayaa halkaas mooto ka soo raacday ayadoo mootadii saaran ayaa shil ku dhacay shilka waxaa geystay gaari cabdibilaah waxaa watay nin sargaal ah oo aan boqolkiiba boqol ku arki jiray baraha bulshada oo geelax la yidhaaho oo nin la yidhaahdo ninka la yidhaahdo badbaado qaran uu la baxay laakiin asagu burburin qaran wey waxaan fiirinayna waxaa weeye badbaado qaranay la baxeen iyagu laakiin waa burburin qaran annagu sidaasaan u naqan waxa aan rabno waxa weeye gabadhaydii oo dhimatay oo halkaas ku dhimatay gaarigi cabdibilahaayo dilay markaan soo ag istaagay gaarigii waa cararay gabadhii cisbitaalaa la geeyey meeshii shilku ka dhacay inaan tagaan damcay taliyihii saldhigga gadaashiisaan taaganahay mana oga inaan gabadha anugu dhalay asagoo ninkii wacaya isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi geylax lalahaa eele ha cararin haddaad cararto shilku waa badanayahay soo noqo waxaan anaa baabi'inayo awalan halkaasuu ku bilaabay inuu gaarigu inta mootada ku dhacay ku istaagay kor maray gabadhiioo ka hoosaysa iyo dadkii gabadhii kale iyo darawalkiiba intiioo ka hoosaysa oo ku istaagay oo dadkii jajabiyey kadibna la yidhi waxa dhan oo shilka wada waa mootada ee gaarigu gaarigii ma taaban markhaatigiina waa joogaa waana dhooman yihiin maantaana la heli karaa meedhiyayna ka hadli karaan waxaan rabnaa cadaaladaan u baahannahay waxaan nala ku hayaa wax saxan ma aha waxaan qaado karna ma aha waxaan eedaynayno aan eeda ka soo jeedinayno waa taliyaha saldhigga cid kaloon haysanno male waa taliyaha saldhiggaas halkaas jooga waa bagaag ninka la yidhaahdo wuuna feeray wuuna xabadeeyey wax walbuu noo geystay wixii oo noo geystay weliba wuxuu isku dayey inuu mootadii qaato sharci darro annagoon raalli ahayn oo dadkii wax ka dhintay ah annagoon raalli ahayn inuu mootadii inta jiido baabi'iyo shafiish taraafika oo geysta xataa waa damce weli hadda wuxuu u taagan yahay oo argada u taagan yahay inuu xaqeenna baabi'iyo geysta markaan cadaaladii gabadhayda raadiyey dhibkii la ii geystay oo feer iyo qori iyo handadaad iyo xabadaha ma miyaan ka aamusaa ka aamusi ma karata ma ahan markii ugu horreysay oo ay sidan oo kale ciidanka dowladda federaalka u jiraan mootobajaaj iyo dad noolnool waxaana ugu dambeysay dhacdo dhowaan ka dhacday degmada shangaani ee magaalada muqdisho taasoo gaari ay wateen ciidanka dowladda federaalka ku jiray qoys dhan oo ku ganacsanayay laamiga dhinaciisa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa bilaabaysa barnaamij aanu kasoo diyaarinay xeradii ciidanka burundi lagu laayay ee ceelbaraf cabdulaahi yaasiin jaamac oo ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo dhowaan safar shaqo ku tegay halkaasi ayaan weydiinay inuu sawir inaga siiyo nooca barnaamijka allah mahaddii safar dheer ee kadib waxaa ii suuro gashay inaan gaaro deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe halka waxaanu la soconnaa in bil ka hor uu ka dhacay dagaal xoog leh oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen ciidamadii burundi ee halkaa fadhiyey islamarkaana badankood ay xasuuqeen halkaa waxaanu kasoo diyaarinay barnaamij barnaamijkan oo ka kooban dhowr xalqo ee ciwaankiisuna uu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi wuxuu ka jawaabaya su-aalo badan waxaa ka mid a xaggee bay ku dambeeyeen meydadkii ciidamadii burundi laba toddobaad kadib dagaalka ceelbaraf ka dhacay oo ciidamada burundi mar kale ay soo rogaal celiyeen miyay u suuro gashay in ay meydad ka helaan haddii ay heleense imise weeye meydadka ay heleen xeradii ciidamada burundi ama saldhiggii ciidamada burundi dadku waxaanu la soconnaa marka hore inay hanti fara badan ka heleen ma ka samreen mise waa kuwo weli hadba kusoo rogaal celiyo oo maalin waliba wax ka raadinayo haddii xerada aad tagto gudaheeda maxaad ku arkaysaa oo kuu muuqanaya bulshada deegaanka ceelbaraf maxaa dhibaato ah oo ka soo gaaray ciidamada burundi maxay doonayaan iminka ama ay damacsan yihiin oo ay ku talinayaan hadda ceelbaraf yaa ka taliya ama gacanta ku haya sidoo kale barnaamijka insha allah waxaa qayb ka ah nin ka mid ahaa dadkii ciidamada burundi ee duurka u carara qaarkood dilay ee qoryaha ka qaatay waxaa sidoo kale dadka eh, barnaamijka ku martida ah ka mid ah nin ka mid ahaa dad ciidamada shisheeye ay si daran u jirdileen weliba ninkan meyd ahaan ayaa looga tegay eh, codkiisuna eh, waa mid calool xumo leh oo qofkii dhegeystaa uu maaragtay aada uga xumaanayo sida waxyeeladu ay u gaartay eh, waa nin jirkiisa dhaawacyo ka muuqdaan waxaa kale oo barnaamijka eh, dadka barnaamijka ku martida ah oo aan ceelbaraf intaan jooga la kulmo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe kuwa oo xerada gudaheeda aan eh, ku wareystay iyaga oo weliba daawanaya waxyaabo kala duwan oo xerada dhex yaala macluumaadka barnaamijka uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah in tirada dhimashada ciidamada burundi intii markii hore aanu ku maqalnay ay ka badan tahay maxaa yeele dadka deegaanka ayaa waxayna siiyeen xog dheeraad ah waxaa ka mid ah nin asiga oo duurka jooga ciidamadii burundi ee xerada ku jabay ee cararay ay qabteen iyagoo dhaawacyo sita Een, qaar ka mid a askartii dhaawac ahaydna asigoo u jeeda ay ruux baxeen amaba naftu ay deysay su-aalaha kale barnaamijka uu ka jawaabayo waxaa ka mid ah amniga ceelbaraf iminka waa sidee ma meel camiran oo la degan yahaba mise waa meel faaruqa oo laga kala qaxay dhammaan su-aalahaas jawaabahooda barnaamijkaanu ku haynaa insha allah kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi soomaali barnaamijkaas ayaa wuxuu bilaaban doonaa caawa wuxuuna soo geli doonaa inta uu socdo habeenkii laba saac iyo bar waxaana lagu soo rogaal celin doonaa subaxii saddex saac iyo bar siyaasiyiin soomaali ah oo heesta diinta nasaarada ayaa gobolada soomaaliyeed ay kenya haysato ka wada olole dadka lagu leeyahay gaalkeena hebel doorta haashim cabdinaasir ayaa mar kale ka waramaya dalka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee ay xoogga ku haysato waxaa ka socda ololaha doorashada madaxweynaha iyadoo tartamayaasha ugu tunka weyn ay adeegsanayaan shakhsiyaad codod u raadiya william ruuto iyo raila odhinga ayaa dhulka soomaaliyeed gaar ahaan wajeer mandheera iyo gaarisa usoo dirsaday dad siyaasiyiin lagu sheegay oo kuwa wax dooranaya ka dalbanaya inay ugu shubaan haweenay soomaali ah oo haysata kirishtaanka ayaa wajeer uga ol-oleynaysa william ruuto waxaana la yaab leh oo ay dadka u sheegaysaa inay doortaan ninkaas oo ay ku sheegayso gaalkooda iyadoo weliba bulshada u xayeysiinaysa diinta kirishtaanka gaalkaana anna ka wadanna kitaabka injiilkuu wata kanay kalena kitaab ma leh khaniisad ma galo waxba ma aha kolba haddaan wax qaadayno kanay injiilkae oo gaalka iskaeh oo arbacadiina wuu soomaa anigaa ogtaas arbaco kasta wuu soomaa meeshiisa markaan tagna taabiyiina lama siinay wuxuu leey anigu waa soomane haweenaydan ayaa bulshada u sheegaysa inay dhaqaale ka heli karaan ruuto iyadoo markaa doonaysa in dhaqaalahaas aadka u yar ay ku iibsadaan diintooda si lamida sida ay iyaduba samaysay gaal wax ku siinaya iyo gaal aan wax ku siinaynin oo qabri ah raila odhinga waa qabri qabri markii aan qori saarna ma ka qaadnaa qabri qori saar mooye ka qaad ma leh gaalkaanna haddaan idiin sheega sahayuu wataa sokor iyo majaaniyuu wataa annaka caano inaan ugu darna keliyaxaan rabnaa annaka hataa ma nooga dara waxoogaago shantaa boqolhooda ku yara dhadhaqaaqa hadduuna dhaha gabdhihiinna iyo wiilashiinna waxoogaa ka soo heleen soo ma nihin walaalayaal oo ma ila qaadeen haye itusa inshaartiin william samoy ruuto waa mahadsantihiin waxaad dooranaysiin madaxweyne william samoy ruuto reer galbeedka ayaa ku guulaystay in shakhsiyaad soomaali ah ay ka iibsadaan diintooda kuwaas oo ay u soo direen soomaaliya kuna dareen maamulada iyo dowladaha si ay ayaga wakiil uga noqdaan una fasahaadiyaan bulshada iyo diinteeda shakhsiyaad soomaali ah oo ka baxay diinta islaamka ayaa hambalyo u diray xasan sheekh iyagoo aaminsan inuu dhanka diinta kala mid yahay farmaajo ay aada u jeclaayeen cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
shakhsiyaad soomaali ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa waddamada reer galbeedka islamarkaana ay kiniisaduhu ku gaalaysiiyeen lacagaha ciirta ahi qaxootiga la siiyo ayaa u hambaliyeeyay xasan sheekh tan ayaa ka dhigan in xasan sheekh uu yahay madaxweynihii labaad oo ay karistaankani u hambaliyeeyeen xilli ay horey uga hambaliyeeyeen farmaajo oo ay dadka qurba joogta ahi ku xantaan inuu karistaan ka qaatay xilligii isdeetameyadii uu tegay maraykanka shakhsiyaadkan hambalyada u diray xasan sheekh ayaa aaminsan in uu dhanka mabaadi'da kala mid yahay farmaajo waxaana ay ku dhiirigeliyeen erayadan soomaali kristian waxaana halkan hambalyo ugu soo jeedinaynaa madaxweyneheenna mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay hambalyo hambalyo aan u duceyno madaxweyneheena cusub waan jecelna soo aabow adaa mahad dhammaanteed iska leh waxaan kusoo hordhigaynaa madaxweyneheenna cusub mudane xasan sheekh maxamuud oo la doortay rabbiga waxaan kaa baryayaa golaha baarlamaankana inaad barakayso xasan sheekh ayaa muddo u shaqaynayay hay-adaha kiristaanka faafiya ee qaramada midoobe isagoo sidoo kale ka mid ahaa madaxda hay-adda maraykanka xogaha uga ururisa soomaaliya ee la yidhaahdo c r d siyaasiyiin xog ogaal ah ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay ka mid yihiin tobannaan shakhsiyaad oo haysta kiristaanka balse aanan dibadda is soo dhigaynin mid weliba oo iyaga ka mid ahna waxaa wadata dowlad shisheeye wilaayadda islaamiga ah ee gadow waxaa dowlo diini ah loogu soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka beelaha dega wilaayada maxamed ciise ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya munaasabad lagu soo xirayay dowro diini ah islamarkaana loo qabtay mid ka mid ah odayaasha dega deegaan ka tirsan gobolka gadow waxay ku qaateen dowradana casharo kala duwan haddaba qaar ka mid ah dadkii dowrada qaatay ayaa ka waramaya adiga maynana barayna ilaahay kama hadsana tawxiidka idnina bari qur'aanka kariimkana na bari alxamdulilah meelo badan ala noola harbiya yana lindasi saas dartiya markuu may unina qaadanay haalana ka naganay ini ona diinka ilaahay gargaarna ahlu tawxiidna onan waskarani kutubada la akrina may kumada aha manhaj duruus sharciya kitaabka la raw iyo kitaab kale la raw alfiqh almuyassar iyo qur'aan kariimka ada kutubo badan alxamdulilah iyo lidinshani waan qaadani waan akrini waan aqbalni sanad kasta may ogolnaa ina dowladan alxamdulilah sanadkii tomi lamadii boqod hawerigadaasoba inin lama kol dowladin inin qobda kutubadin inin tanahanin kubadi dowlaadka diiniga ah ayaa waxay si isdaba joog ah uga dhacaan wilaayaadka islaamiga ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka waramay cudurka isfiilitada oo ka mid ah cudurrada caanka ka ah soomaalida dhexdeeda zakariya cumar ayaa qodobkan ka waramaya dhaktar xanafi cabdisheekh aadan ayaa jimco weliba mawduuc wacyigelin ah ku qaata barnaamijka aqoon iyo ogaal ee idaacadda alfurqaan waxaana uu jimcihii shalay uga waramay cudurka isfiilitada ama waraabowga marka hore wuxuu tafaasiil kooban ka bixinayaa nooca cudurkan waa cudur khatara oo galmada lagu kala qaado waa nooc bakteriyada ka mid a waa wax nool oon isha biniaadanka arki karin laakiin weynaysaha lagu arki karo magacaasna caafimaad ahaan loo yaqaano cudurkan waa cudur laga hortegi karo haddii la joojiyo galmada sharci darada ah wacyigelin fiicana laga bixiyo waana cudur daawadiisu ay fududdahay haddii daawada saxda la qaato ugu dambayntii wuxuu soo jeedinayaa talooyin muhiim ah inta daawada isfiilitada socoto ninka iyo xaaskiisa ma isku tegi karaan aada baa su-aasha lagu weydiinayaa jawaabtu waa maya maya inta daawada socoto waxaa fiican marka daawada dhammaato dib laysku baaro qofkii negative noqdo ayaa aada u wanaagsan sidoo kaleeto haweenka marka isfiilita lagu arka ama cudurradan isku gudbaa waxaa aada u wanaagsan iyagana in aada looga baaro cudurrada la xiriira haweenka ee dhiciska keena loo yaqaano toxobalasma idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa jimco weliba soo baahiso barnaamijka aqoon iyo ogaal isagoona gudaha barnaamijkaasi lagu soo dhex qaato xubin la xiriirto wacyigelinta caafimaadka halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda dad ayaa ku dhaawacmay dab ka kacay xarun ganacsi oo ku taala dalka ruushka ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen ka gadaal markii uu dab ka kacay xarun ganacsi oo ka kooban ilaa iyo toban dabaqa taas oo ku taala galbeedka magaalada moscow ee caasimadda ruushka dabka ayaa baabi'iyey qeybo badan oo ka mid ah xarunta waxaana waaxda gurmadka deg dega ah ay sheegeen in dabka la damiyey kadib markii boqol iyo labaatan ruux laga soo badbaadiyey halkaasi sawiro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya holac iyo qiiq ka baxaya xarunta oo cirka isku shareeray waxaana la arkayay qolyaha debdemiska oo buuxdhaafiyey xarunta ruushka ayaa waxaa ku badan dhacdooyinka noocan ah kuwaas oo inta badan baabi'iya dhismayaal waaweyn oo ku yaala gudaha dalkaasi warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa